inagooba la soconay in muddaha inay xabadda xigayeen oo ay aanu sheegnay hadda ka hor inay markasta gardaraystaan ama daandaansi ku taqaan sidaa la socotaan waa tii lagu heshiiyey baraad in xabadda la joojiyo oo fuul stob lagu sameeyo ama si dhamaystiran intaa kadib shalay xabaday ridayeen oo dhan wax weerar kumaanan qaadin ama ruwaal celisa maanta o dhan waad maqlayseen waxaan filaya inaad gaalkaaga joogtay waxa badow ma dhicin markii laga reebo shanta iyo barkii galabnimo oo ay magaalada hoobiyaal kusoo rideen intaa kadib saacadda hadda aan kula hadlayo xabad baa socota ay soo qaadeen oo ay kusoo qaadeen jiida hore ciidankeen
xagee ka socota xabaddu hadda
meel ku beegan controolka koonfureed bay xabada kasoo ridayaan ma habeenimadan haddeerta waa sideedii iyo barkii weeye marka waktiga hadda ila hadlayso xabadda ma socotaa sa saacaddan kula hadlayo way dhacaysaa ma dagaal culus ba mise waa dagaal madaafiil isku tuurayseeye lama oran lama oran karo waa dagaal culus oo haddeer oo kale cidmo dagaal culus ma samayso laakiin waa khalkhalgelin xabad joojinta lagu khalkhalgelinayo waaya wax khasaara ma ka dhasheen dagaalka ah
wax khasaara oo dhanka iyaga ma jiraan
waa hagaag horey waa tii loogu heshiiyey xabad joojinta sida adiguba aad sheegtay jumcahana ballanta waxaa hayd in labada madaxweyne oo puntland iyo galmudug ay gaalkacay isugu yimaadaan marka xabad joojintii marka miyay jabtay mise weli waa shaqaynaysaa
annaga horta sabir iyo dulqaad ayaan ku wadnay dagaalka kan aad baan waxaa uga warwareegayna inuu dagaal buuxa oo khasaare geysta oo dad barakiciyo badan ama halis badan keena uu noqdo in badan baan ka warwareegaynay mar kastoo xabad joojin la sheegana waa hogaansamaynay hadda waxaa muuqata hadda waxaa muuqata waan ku celinayaa in aan dhinacaas u baahnayn inay xabad joojiyaan sidaa darteed annaga xagga iyaga dulqaadku hadda waa kasoo dhammaanaya waxay noqonaysaa inay isu bedesho in aanu si toos ah si toos ah hadalkaas u fiirso in aanu uga jawaabno oo aanan awal horey uga jawaabin waxyaalaha ka dhacaya gaalkaayo laakiin iyaga laftigooda markii idaacadahooda ay ka hadlayaan dhinaca galmudugta waxay leeyihin mas-uuliyiintoodu gaal dhinaca puntland baa nabadii laga ogolayn oo intaa iyagii baa dagaal wada bay ku ahayaan
ha waa waa waa waa waa sax sidaa way yidhaahdaan waxayna ka wadaan gaalkacyo iyo mudug annagaa xukune bay puntland ma isaga tagto bay ka wadaan saasay ka wadaan husaan sidaa idinku xabada ma ku ridaan iyagoona xabad idin kusoo ridin
maba dhici karto maanta o dhan xabad maadan maqal baan filaya gaalkaaga waad joogtaa waaya waxaad sheegtay in hobiyaal in hobiyaal maqli waayo xabadana dhinacoodan waxba ka imaanin maanta o dhan waaya tali cabdirashiid waxaa sheegtay in hobiyaal ay magaalada kusoo garaaceen hobiyaashaasi xagee kusoo dhaceen
guri nin rayada leeya haddeer sawirka waan ku soo diri karaa oo la yidhaahdo jabhad warsame gurigiisa buu ku dhacay hoobiyuhu siidkii markii maqribka aynu tukanayni
waaya kuwa kuwo kalena meel banaan bay ku dhaceen barxadda xabado dhashiikay kusoo rideen waxaasoo dhan bay samaynayeen haddana weerar toosa ay soo qaadeen waayahay marka haddii weerarkaas hadda uu socdo oo lakusoo qaaday maxaad yeelaysaan marka xilli habeenimaana lagu jiro annaga xaggeega wax xabad joojin oo hadda kabacdi ka shaqaynaysaa ma jirto waxaana u sheegaynaa dadka ku hawlan qaarka dhexdhexaadka ka ah iyo dadka soo jeediya xabaddaa in la joojiyo oo dadkaa loo kala miciino haddeerba waxaan ogeysiinaynaa inaanan dulqaad dambe ugu noqonayn maleeshiyadaas huwanta ah oo argagixiska iyo ammaan darada markas ka shaqeysa salkaasna caadaysatay ku dhuumatana sharci darada ku dhuumata u fiirso waxay ku dhuumanayaan sharci darada waxay khalkhal gelinayaan amniga waxay doonayaan meel aan nidaam lahayn oo ay ku noolaadaan marka ugu dulqaadan mayno dadkayagana ka yeeli mayno inay barakiciyaan ama ay argagax ku sameeyaan waan difaacaynaa waana ka hortagayna hadalka aada leedahay anagu dhinaciya haddi laga bilaabo wax dambe oo dulqaad kama jira xabad joogsaysaan ma jirto ma waxa weeye amar dawladeed oo dawladdo dhan kasoo baxay mise waa amar adiga taliya ahaan maadaama aad tahay taliyaha aagga ee gobolka mudug islamarkaasna taliyaha dagaalgelinta ma mid adiga kuu koomba mise mid dawladeed dawladda wakiil waxaan waahay difaaca gobolka kan waa garta marka ana annaga madaxdayada sare amar ma bixisada hala dagaalamo ma tiraahdo mar kasta mas-uuliyaddooda waxa weeye inay yidhahdaan amnigaa laga shaqeeya laakiin waxay iigmata inaan dadka difaaco gobolkaa ku nool